munaasabadan oo ahayd mid siheer saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjibinayeen boqol iyo toban arday oo ka aflaxday jaamacadda balaasma ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xubno ka tirsan maamulka jaamacadda balaasma bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalinjabisay iyo martisharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabada maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada beledweyne cabdinaasir cabdi wabar ayaa ka waramaya kuliyadaha ay barteen ardayda qalinjabisay annaga waxay noo tahay farxad gaar ah inaan soo saarno dufcaddii sagaalaad xarunta jaamacadda balaasma ee central hiiraan cambas waxaan maanta goorgood u nahay inaan kala qayb qaadano farxaddooda inaan u muujino garab istaag inaan u muujino dhiirigelin ay u tahay inaan xafladooda weynayna u muujina garab istaag iyo inay sameeyaan waxaan marlabaad mar saddexaad leeyahay soo dhawaada sanadkan kuliyadaha qalin jibinaya waa toddoba fakalti kulejka ugu horeeya waa kuliyadda caafimaadka oo ay ka qalin jibiyeen kuliyadda narsinka public health iyo medical lab technology kuliyadda shaybaarka waxaa kaloo qalin jibinaya kuliyad sharaaca walqaanuun oo ka mid ah kuwa sanadkan qalin jibinayo waxaa kaloo ka mid ah kuliyadda agriculture and veterinary xanaanada xoolaha iyo beeraha waxaa kaloo qalin jibinaya kuliyadda business managementiga gaar ahaan takhasuska accountinga sidoo kale waxaa qalinjibinaya kuliyadda information technology i t-da intaasay ka kooban yihiin insha allahu tacaala waxaa ii rajaynayaa guul iyo horumar qaar ka mida bahda waxbarashada ee ka qayb galay munaasabada islamarkaana hadal ka jeediyey ayaa kula dardaarmay ardayda qalinjibisa inay ka dhabeeyaan cilmiga ay barteen maanta laga bilaabo waxaa garbahiina fuulayo ama aada mas-uuliyaddeeda qaadaysaan wax la yidhaahdo ammaano cilmiya waxaad ka shaqayn doontaan dhammaan qeybaha bulshada ay u baahan tahay ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo cilmiga aada barateen iyo qaanuunka iyo shareecada dhammaan ayaad ka shaqayn doontiin waxaan idinkula dardaarmayaa inaad aada u xajisaan ammaanada cilmiga ah ee aada wadaan waa inaad noqotaan dad cilmiga horey lagu sii wada kuwa ku anfacana noqda insha allah waxaan rabaa marka inaan maadaama uu waqtigu kooban yahay la siiyey dadka inaan in yar oo hadda aan meeshaan ku qoray aan qac ka siiyo qiimaha adduunyada qofka lagu qadariyaa haddaan qiro xaqiiqdii qalad kuma hadlaayeen waa aqoonta oo qura gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada jaamacadda balaasma axmed maxamuud jaamac iyo madaxa xiriirka gobolada ee jaamacadda balaasma daahir cadow xasan ayaa si wadajira u sheegay in mar kasta ay ka go-an tahay ka jaamacad ahaan horumarinta waxbarashada balaasma sooyaalkeeda waxaan u malaynayaa mid guud iyo mid gaara ama xarunta ku saabsanba bulshadu wax badanay ka taqaanaa jaamacaddan waxaa la aasaasay oo dhidibada loo sidgay laba kun iyo shantii ayadoo macad yar ah waxay bilowday inay maalinba wax ku biidhiso geedi socodkeeda horumarinta waxbarashada sare ee dalka waxaa laga dhigay college waxaa kaloo loo bedelay markii ugu dambeysay university ilaa maanta jaamacaddu ay aasaastay ama ay samaysay sagaal xarun oo midi ay ka baxsan tahay dalka oo dibadda ay ku taalo waxa kale jaamacaddu ay soo saartay dhalaan iyo ubax soomaaliyeed oo dhan toban kun oo qof oo waxbartay waxay jaamacaddu samaysay inta ay jirtay ilaa soddon iyo afar kuliyadood oo ay kuliyad walbaba ay ka qalinjibiyeen ubax soomaaliyeed bulshana bulshadana ugu adeegay taa waxa weeyaani waa guulaha iyo sooyaalka jaamacad